بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين بلوني بحثي أها التحذير من البدع بدعادين ليس قدقوا oo aynu casharkii koowaad muqadimada ka soo baxnay casharkaana waa casharkii labaad waxaanu kaga hadlaynaa almatlab alawal wuxuu noqonayaa tacriifu lbidcati luqatan wa sharca bidca maxaa la yidhaahdaa xagga luuqadda carabiga bidca maxaa la yidhaahdaa xagga sharcigana maxaa bidca la yidhaahdaa labadaas ayaynu kala caddaynaynaa waayo wax walba haddaadan tacriiftooda fahmin ma iska ilaalin kardhid mana ku dhaqmi kartid marka awalan marka ugu horreysa waxaan leenahay tacriifu lbidcati luqatan waa sida uu u tacriifiyey imaamu shaatibi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa qayimka oo la yidhahdo alictisaam lishaatibi kitaabkaas oo aada u qiimo badan oo aada bidcada ugu radiyey ayaa waxa weeye sheikha caalimka ah ayaa aada iyo aada uga hadlay oo culummadii salafka ah waxa uu yidhi raximahu llahu tacaala marka uu fasiraya bidcada aslu maadati bidac maaddada bidca la yidhaahdaa asalkeeda waxa weeye waa fi ikhtiraac waa ikhtiraacu shayi waa fi likhtirac calaa gayri mithaalin saabiq ikhtirac waa waxaad adigu la timaadidoo bilowdid waay ikhtaraca ay ibtadaca isagaa bilowday waay marka calaa gayri mithaalin saabiq iyadoon cidna aadan kaga dayanaynin inaad adigu wax samaysid aadan cidna kaga dayanayn ayaa luuqadda la yidhaahdaa waxa weeye bidac waa xagga luuqadda waxaana loo deliishadaa laba aayadood oo kitaabka ilaahay ku sugan allah subxaana wa tacaala oo naftiisa ka hadlaya waxa uu yidhi badiicu samaawaati waalard ay allah waa badiicu samaawaat badiic badiicu samaawaati ay ikhtaracahumaa calaa gayri mithaalin saabiq cid uga horreysay iyadoon jirin ayuu allah subxaana wa tacaala samada iyo dhulka abuuray isaga ayaa bilaabay waa fadara oo kale weeye faadilu samaawaati oo kale waa ay isaga ayaa abuuray calaa gayri mithaalin saabiq cid uu uga dayday oo uga horreysayna ma jirto leanno maanta markii wax qof horey u sameeyey aad wixii oo kale samaynaysid dee dad baad uga dayata adaa bilaabay lagu odhan mayo ee waxaa lagu odhanayaa hebel baad uga dayatay laakiin wax cusub markaa keentid oo aan dadku aqoonin waxaa lagu odhanayaa adaa bilaabay sidoo kale aayad qur-aana ilaahay nebiga waxa uu ku yidhi waxaad ku dhahdaa mushrikiintii qul maa kuntu bidcan min arusul ma ihi anigu rasuulnimada kii ugu horreeyey oo bilowday aniga ma ihi ay macnaha rusul kalaa iga horreysay oo nebiyullaahi nuux laga bilaabay ilaa nebi maxamed intaa rusul baa la soo diray idan marka ma ihi anigu rasuulkii ugu horreeyey oo bilow ah ma ihi ee rusul kaloo iga horreysay baa jira idan marka halkaa labadaa aayadood iyo tacriiftaa shiikhu saaray waxaa laga qaadanayaa bidca waa maxay luuqadda carabiga waa alikhtirac calaa gayri mithaalin saabiq waa inaad wax cusub samaysid oo aan wax kaaga horreeyey jirin oo aad kaga dayatay luuqadda taasaa la yidhahdaa laakiin markaas waxaa inoo dhiman sharcan waa maxay bidco marka qofku wax cusub waa bilaabi karaa haddaan sharcigu diidin laakiin waa maxay albidcatu sharcan ama isdilaaxan culummadu maxay bidca ku tacriifiyeen qaala alimaamu shaadibi raximah llahu tacaala waxa uu yidhi markuu tacriifinayo bidcadu waxa weeye albidcatu hiya ee xagga sharciga waa طariiqatun fi ddiini mukhtaraca tudaahi الshariica yuqsadu alsuluuku calayha almubaalaqatu fi اtacabud tacriiftaasaynu marka qodob qodob u sharaxaynaa awalan wuxuu yidhi waa ariiqatun fi ddiini mukhtaraca halkaa waa inaynu si fiican u fahnaa wuxuu yidhi ariiqatun fi ddiini waa ariiqa cusub ariiqa iyo sunna iyo sunan iyo sabiil waa isku mid waay waa waddo cusub oo inuu qofku la yimaado oo mukhtaraca cusub oo isagu bilaabanayo oo fi diini diinta uu ku soo darayo diintuu ku soo daraya adduunyada hadduu ku soo daro kuma haysanno sidaaynu ka hadli doonno laakiin diintuu ku soo darayaa fi diini diintii buu dhex gelinayaa oo maxay marka sababtu maxay tahay lianna waxa weeye wuxuu aamini kari waayey oo ku filaan weyday ilaahay qowlkiisii ahaa alyowma akmaltu lakum diinakum haddii ilaahay diintii dhammaystiray nebiguna uu ku yidhi man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fawa raddun limaada wax ugu soo daraysaa diinta waa dhibaato marka waa dariiqatun fi diini mukhtaraca waa in shardigaa la helaa man axdatha oo kale bay la mid tahay fii amrina haada ayay la mid tahay maa laysa minhu marka fi diini waa inay noqotaa meeshaa waxaa ku baxay fil caadaat waalmucaamalaat waxyaalaha dadka caadooyinkooda iyo waxyaalaha mucaamalaadka ah iyada waxaa laga fiiliyaa alxalaalu waalxaraam maxaa xalaala maxaa xaaraama laga eegaa ee bidco weeye la odhan mayo oo hadda guri qofku hadduu dhisanayo qaabku u dhisanayo hadda ma odhanayno qofkaan gurigii qaab cusub buu u dhistayoo waa bidco maya xagga luuqadda waa qaab cusub baan leenahay laakiin xagga sharciga waxaan leenahay bidco ma aha sababtu waxa weye nebigu wuxuu yidhi antum aclamu biumuuri dunyakum idinka ayaa iiga cilmi badan adduunyadiinna waayo nebiga looma soo dirin inuu adduunyo ina baro ee wuxuu loo soo diray diin inuu ina baro ilaahay inagu xiro hee adduunyadaada saaad u shaqaysanaysid xalaal iyo xaaraam iska ilaali baa lagu yidhi bes oo waxa weeye labadaa ku dhaqan wixii xalaala xalaasho wixii xaaraamana bannaanka mar marka dariiqatun fi diini mukhtaraca qowluhu marka uu yidhi tudaahi shariica ay tushaabihu sharciya tushaabihu sunna waxa ay shabbahaysaa dariiqadan uu la yimid dariiqadii sharciga sunnihiibuu u ekaysiinayaa waayo culimmadu waxay idhahdeen qof kasta oo bidco wata bidcadiisa wuxuu ku dhex daraa wax sunno ah mathalan wuxuu rabaa inuu kaa dhaadhiciyo wax bidco ah wuxuu ku leeyahay waa xubbigii nebiga waa jacaylkii nebiga la jeclaanayey mawliidkoo kale wuxuu qiran yahay inuu bidco yahay haddana wuxuu ku leeyahay maya waa xubbu nabiy sala allah alay salam marka qof walba muslimana xubbiga nebiga waa jecel yahay marka wuxuu dhex gelinayaa sunnihii iyo wixii ilaahay loogu dhowaanayey ayuu dhex gelinayaa tushaabihu shariica markaasay sharcigii shabbahaysaa qofkii sharci buu kaaga dhigayaa waa ku dhegayaa marka qofkii tudaahi sharci walaysat minha marka waxay soo gelaysaa maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa caleyma fahuwa raddun ayay soo gelaysaa kullu bidcatin dalaala baanu leenahay marka sharci ma noqon karto waayo wixii sharciya oo ilaahay loogu dhowaanayo nebigaa qararay waxaana ku soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum diinta wax dambe oo lagu soo daraya ma jirto cibaadada iyo diintu waa tawqiifi waa sidii nebi maxamed uga dhintay ayay ahaanaysaa ilaa qiyaami saaca tudaahi shariica ayuu yiri ay tushaabiha qowluhu marka uu yiri yuqsadu asuluuku calayha almubaalaqatu fi lcibaadaat ama fi tacabud waxay leeyihiin culummadu haadihi ljumla hiya tamaamu lbidca tacriifu lbidca tanaa dhammaystirtay sababta waxa weye qofkan mubtadica oo bidcadan samaynaya ilaahay buu ugu dhowaanaya cibaaduu ka dhiganaya waa ku xiiqaya durbaan buu garaacanaya waa qaylinaya haddana waxa weeye wuxuu ku leeyahy ilaah baan ugu dhowaanayaa boodboodka iyo qaylada iyo durbaanka uu garaacayo buu leeyahay cibaadaan ka dhiganaya waa kaa waa bidca maxdiya waayo nebi maxamed durbaanna ma garaacan saxaabaduna ma garaacan waxa weye mana ay boodboodin ee cibaaday la yimaadeen nebigu u jideeyey marka waxa noocaasoo kale ayay marka bidcadii noqonaysa oo waxa weeye sharcigii khilaafsan taas ayuu marka ku tacrifiyey wuxuu yidhi macnaha cibaadadii waayo bidcadu qofka waxay ku boorinaysaa alxafu inuu waxa weye alinqitaac waxa weye fi tacabud qofka waxa la cibaado u go shaydaankaa u qurxinaya waxaanuu jeclaysiinayaa oo waxa weye shaydaanku jeclaysiinaya qaala wuxuu yidhi imaamu shaadibi markuu intaa caddeeyey wa haadaa ra'yu man laa yaraa dukhulu lbidcati fi lcaadaat dukhulu lcaadaat fi lbidac tacriiftaa waxaa iska leh oo macnaha dariiqatun fi ddiini mukhtaraca tudaahi sharciya ama tudaahi shariica yuqsadu asuluuku calayha almubaalagatu fi tacabud intaa waxaa ku tacriifiya culummada tiri caadaadka iyo iyo mucaamalaadku bidca ma soo gasho ee iyaga waxaa laga eegayaa alxalaalu walxaraam waana qowlka sawaabta ah marka waxyaalaha caadaadka iyo mucaamalaadka sida wax loo kala gadanayo iyo waxa weeye guurka iyo mucaamalaadka iyo waxa waxyaalahaasoo dhan furiinka kulli waxaa laga eegayaa alxalaal walxaraam ee iyaga waxa weeye lama oranayo bidcaa dhex gashay oo waxa weeye iyada waa xalaal iyo xaraam ba laga eegaya idan marka caadaadka iyo mucaamalaadku bidcada shaqa kuma leh waxa aan ka hadlaynaa waa diinta man axdatha fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun macnaha diinta nebi maxamed qofkii wax ku soo dara oo yidhaahda ilaahay baan cibaado ugu dhowaanayaa aan nebi maxamed u jidaynin fa haadaa huwa almubtadic kaas weeye midka bidcada la yimid kaas ayaa bidcada la yimid hadduu markuu isagu bilowdayna isaga ayaa mukhtaraca oo bilaabay haddii looga horreeyeyna haddee bidco kale ayuu ku dayday marka dembigii waa wada leeyihiin oo man camila camalan laysa caleyh amruhan fahuwa raddun aynu soo marna walxaasil waxaa inooga caddaatay tacriiftaa bidcadu inay tahay dariiqa khilaafsan dariiqadii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam qof walba oo marka bidco la yimaada oo ilaahay ku caabuda waxaan nebi maxamed u jidaynin qofkaasi waa dhunsan yahay kullu bidcatin dalaalah ayaa haysata wa in ra'aaha naasulxasana waynu soo marnay idan marka taasi waa khatar wa oo sida shirkiga la isaga digayo oo la yidhi cibaadada qofkii u leexiya cid kale waa shirki buu ku dhacayaa ayaa dariiqa nebi maxamed qofkii ka leexda oo dariiq kale ilaahay ku caabudana bidcadii ayuu ku dhacayaa oo markaas camalkiisii marduud buu noqonayaa marka ilaahay naga badbaadiyo insha allahu tabaaraka wa tacaala marka ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu sunnaha nagu sugo sunnihiibaa badan oo aynu dhammayn la'nahay bidco wakti uma haynaba ilaahay ha nagu sugo sunnaha hanana fahansiiyo walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin